iskaasinta somalilan waxay soo martay marxalado mid kastaaba lahayd waayaheeda wakti ayaa soo maray qofka jooga degal ka mid ah somalilan haddii uu damco inuu qof ehelkiisa ah oo dibadda ku maqan uu la xidhiidho ay ku qaadan jirtay safar dheer oo uu ku tago daalka etoobiya amase jabuuti oo lahaa adeeg isgaadhsiineed somalilan waxaa maanta ka jira laba shirkadood oo waaweyn sida telesom iyo somtel inkastoo ay soo raacaan sharaa'ic kooban oo haatan bixiya adeega isgaadhsiineed sida african online kuwaas oo lagaga raystay baahidii dhinaca isgaadhsiinta islamarkaana buuxiyey baahi taagnayd hadday noqoto adeega maqal iyo muuqaalka hase yeeshee waxay shacabka somalilan weli u ooman yihiin sidii ay shirkadahani u wada hadli lahaayeen waxaa guuldaraystay dadaallo muddo gaba soo tagnaa oo ku wajahnaa isku xidhka shirkadaha isgaadhsiinta qalabkii suurtagelin lahaa adeegaas ayaa ilaa iminka aan shaqayn kadib markii ay mowqifyo kala durugsan istaageen shirkadaha isgaadhsiinta waxaynu barnaamijkan guud ahaantiiba ku eegi doonaa arrimahaas telefoonadu faa'iidada ay u leeyihiin bulshada somalilan iyo sidii isku xidh looga samayn lahaa isgaadhsiinta dalka somalilan isgaadhsiinta ummadda soomaalida ayaa ah mid soo martay marxalado kala duwan oo heerba uu soo joogay wakhti waxaa jirtay xiliyo la iskugu gudbin jiray isgaadhsiinta dhinaca gabayga oo loo adeegsan jiray inay ummaddu wax iskugu gudbiso gabay kaasoo qaadan jiray muddo dheer sidoo kale isgaadhsiinta waxaa qayb ka ahayd dhinaca fardaha dabla shido iyo arrimo kale oo dhinaca dhaqanka ah oo soo qaatay wakhtiyo dheer haddaba waxaa marxalado dheer lasoo joogaba waxaa la soo gaadhay heer isgaadhsiinta loo isticmaalo dhinaca telefanada oo wakhtigan aynu ku jirno isticmaalno telefanada iyo aalado kale oo ka fudud oo iyaga loo isticmaalo waxaana dalkeena ka jira isgaadhsiin kala duwan oo dhinaca telefanada ah oo ay ka mid yihiin sida telesom samtel liishlin iyo shirkado kale ugu horreynna waxaan waraysi la yeelanay shirkadaha isgaadhsiinta iyo wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta waxaa kaloon waraysi la yeelanay qurbajooga somalilan iyo dhallinyarada somalilan ku dhaqan ugu horreyn waxaan la kulannay madaxa suuqgeynta iyo xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda samtel khadar cabdiraxmaan cabdilaahi waxaanu weydiinay waa maxay faa'iidada ay bulshada u leeyihiin teleefanada gacantu gaar ahaan shirkada somtel runtii isgaadhsiintu waa wax dalkeena ku cusub oo muddooyinkii ugu dambeeyey uun ka hana qaaday waxaynu dareemi karaynaa muddooyinkii hore ee aan isgaadhsiintu jirin baahida loo qabay isgaadhsiinta iyo bulshadeena dhibaatada badan ee ka haysatay sidii ay u gaadhi lahaayeen eheladooda iyo dadkooda ama sidii dadku ay u wada xidhiidhi lahaayeen waxaynu xasuusanaa waqtiyadii hore ee somalilan runtii waqtiyadii aasaaskii somalilan iyo waqtiyadii ka dambeeyeyba intii aanay shirkadaha isgaadhsiintu ka hana qaadin somaliland in shacabku amba bulshadu ay wadamada jaarka ama meelo fogfog ay u tegi jireen si ay telefoon eheladooda oo dabada jooga ay ugu diraan runtii taas waxay ahayd dhibaato iyo marxalada soo maray runtii dhib badan bay bulshadu ku qabtay dhinaca isgaadhsiinta waqtiyadii hore baahi weynna way u qabtay laakiin maanta alxamdulilah wadankeena somaliland waxaa ka hirgalay isgaadhsiin casri ah oo ah isgaadhsiintii u dambeysay ee laga isticmaalayo adduunka dacaladiisa gaar ahaana wadamada horumaray ee yurub iyo maraykan maanta somaliland haddaan soo koobo waxaad ku dhex isticmaali kartaa four g oo ah adeega ugu dambeeya ee maanta yurub laga isticmaalo oo aanay isticmaalin wadamada africa ku yaala amba asia ku yaala oo badan runtii islamarkaa somaliland ay nasiib u heshay inay noqoto wadan ka mid ah wadamada tirada yar ee isticmaasho adeega waa technolojiyada u dambeysay ee maanta adduunka laga isticmaalo halkaas baynu maanta maraynaa haddaba waxaad dareemi karaysaa muddadii koobnayd ee shirkadaha isgaadhsiintu ay somaliland ka jireen oo ay horumoodu ahayd shirkadda somtel sida xawaaraha ee shirkada shirkadda somtel muddadii ay jirtay shanta sanadood ahayd sida xawaaraha amba sida speedka ay shirkadda horumar aada iyo aada u ballaaran ay bulshada u gaadhsiisay oo shirkadda runtii waxay hadda ay shaqaynaysaa waa shan sanadood shantaas sanadood baahida somaliland taalay iyo maanta somaliland sida looga haqabeelay isgaadhsiinta runtii waa wax la dareemi karaayo meel hooseynu kasoo bilownay maantana waxaynu maraynaa in jiilkii afraad ama generationkii afraad oo ah four g aynu la tallaabsanayno haddaynu nahay reer somaliland shirkadda somtella waxay geed dheer iyo geed gaabanba ay u fuushay sidii macaamiisheeda ama macaamiisha ree- ama bulshada reer somalilandba baahidooda ay u dabooli lahayd hadday noqoto dhinaca hadalka iyo hadday noqoto dhinaca internetkaba Ah, maanta waxaynu dareemi karaynaa in technolojiyadda ay iskugu soo urureyso dhinaca internetka Ah, bulshada reer somaliland amba dhammaanba bulshada adduunkuna runtii waxaa maanta lagu wada xidho ugu badan uu yahay dhinaca internetka shirkadda somtal iyadoo taa ka duuleysa waxa weeye ah, shirkadda maanta ummadda reer somaliland ka qabtirtay dhinaca eh, internetka oo meel kasta lagu isticmaalayo internetkii somtel oo meel kasta lagu isticmaalayo telefoonkii somtel marka runtii eh, waxaan aaminsanahay in bulshada ah, ay shirkadda somtel ka soo saartay mugdi badan iyo dhibaato badan oo ka haysatay dhinaca isgaarsiinta maantana bulshadu si fudud uu qof waliba oo la xidhiidhi karo qofka uu rabay hadday noqoto waddanka gudihiisa iyo hadday noqoto wadamada dabaddaba si fudud baad oola xidhiidhi karaysaa adigoo isticmaalaya adeega somtel ee casriga ah oo runtii aad ku isticmaalaysid weliba qiimo jaban oo markasta aanu eegno eh, macaamiisha jeebkooda oo aanu jecelahay maadaama bulshadeenu ama waddankeenu uu yahay waddan faqiir ah oo ka mid ah wadamada africa een, dadkuna aanay runtii dhaqaalo badan haysanin eh, dadka inta shaqaysa ay aada u yar tahay shaqo la-aantuna ay badan tahay oo runtii aanu qiimeynayno eh, sida dadka jeebkooda ay wax usoo galaan eh, markasta somtel waxa ay ku bees karaysaa in ay qiimo jaban ay technolojiyadda amba adeega casriga isgaarsiinta ay ku siiso macaamiisheeda waa sababta runtii shirkadda somtel ay muddadii koobneed ay jirtay ay horumarka ballaaran u samaysay ay bulshada u hanatay ay bulshada u jeceshahay ay bulshadu mar kasta ugu xidhan tahay adeega somtel haddii aynu eegno wadamada jaarka ah ma laha shirkado kala duwan xagga telefoonada dalkeena somalilan waxaa jira shirkado kala duwan sida telesom samtel nishalin marka miyaanay bulshada dhib ku ahayn telefoonada kala duwan ay gacantay qaadanayaan Eh, runtii waa su-aal wanaagsan Eh, waxaynu dareemi karnaa arrintaas faa'iido weyn bay leedahay bulshada faa'iido u tahay Ah, bulshada faa'iido waxa waa qofka macmiilkii inuu helo dooq amba choice uu wax kala dooran karo oo uu wixii wanaagsan dooran karo oo qualityga fiican iyo tayada fiican iyo dhinaca priceka isagoo eegayaba qofka macmiilka wuxuu challenge u helayaa inuu adeegyada kala duwan ee shirkadaha ah, shirkadii uu u arko en, inay runtii ay dantiisa tahay amba uu ka helayo baahidiisa uu ka adeegan karo oo shirkadda somtelna ay taa number one u tahay oo aad ka dareemi karayso muddadii koobnayd ee shanta sannadood ahayd ee shirkadda somtel ay jirtay sida ummadda reer somaliland ay u aamintay sida ay macaamiisheedu marba marka dambeysa usii badanayso sida shirkadda runtii ay dadku aada ugu sii isticmaalayaan ba maalin maalinta ka dambeysa marka runtii en, haddaynu soo qaadano wadamada jaarka oo kale waxaa ka jirta en, badankooda sa- ethiopia oo kale ama jabuuti oo kale in hal shirkada ka shaqeyso runtii eh, markaad wareysato dadka ka yimaada aan wadamada aynu jaarka nahay waxay kuu sheegayaan oo ay ku cadaynayaan in somaliland ay ku horumarsan tahay xagga technolojiyadda amba isgaarsiinta Een, iyadoo qofku uu si fudud amba qiimo jaban uu ku heli karo isgaarsiinta uu rabo Eh, marka runtii waxaan aaminsanahay anu taasi inay bulshada faa'iido u tahay waxaa jirta bulshada dhexdeeda haddaynu eegno iyo shirkadaha haddaynu ka nimaadno tooda bulshada dhexdeeda waxay sitaan kaarar kala duwan ma laga yaaba markuu qof qof u baahdo kale uu waayo qofkii kale taas mina dhibaato ku keenan haddaynu shirkadihii laftarkooga aanay isku jirin se ma ku fikirteen marna inaad isku timaadaan ood ka wada hadashaan inaad isku biirtaan shirkadihiina gaar ahaantiina Eh, runtii eh, waa caqabadaha baa la odhan karaa dhinaca faa'iidada waynu sheegnay Eh, shirkaduhu markay bataan faa'iida ay bulshada u leedahay laakiin tanna waa dhinaca kale marka laga soo istaago waa dhinacii caqabadihii caqabadihii kulle waxay noqonayaan in qofkii uu dhowr telefoon oo kala duwan laga yaabo inuu isticmaalo taasina ay ku keento qofka laftarkiisii culays oo qofkii amba isagoo hal telefoon sito uuna telefoon kale geli karin Eh, runtii eh, taasna een, waxaan aaminsannahay een, annagu ka somtel ahaan een, waa mid aanu aaminsannahay een, inay faa'iido bulshada u u yeelan lahayd haddii shirkaduhu ay tallaabada ku tallaabsan lahaayeen oo shirkadaha ay is- ay isgeli lahaayeen oo ay wada xidhiidhi lahaayeen Eh, shirkadahana runtii een, arrinkaas waxay noqon lahayd arrin dee macaamiisha iyo bulshada somaliland ba ay ugu adeegayaan Eh, bulshaduna runtii wax badan bay arrinkaas soo dhaweyn laysaan aaminsanahay laakiin annagu ka somtel ahaan arrinkaa waa soo dhaweyneynaa Eh, diyaarna waanu unahay wakti kastoo ay noqotaba inaanu runtii qeybteeda ka qaadano arrintaas sidii aan u fududayn lahayn Eh, laakiinse runtii muhiimadda meesha taala waxa weeye arrintaas waa arrin u baahan eh, dhinaca dawladda inay inay shuruuc ka samayso shirkaduhu qaabkay u shaqaynayaan in shuruucdoodii la sameeyo in in qaabkii wax badan loo wadaa in loo loo looga wada shaqayn lahaa la fududeeyo Eh, marka runtii waxaan aaminsanahay amba aan runtii aan usoo jeedin lahaaba Eh, hadday noqoto wasaaradda boosaha isgaarsiinta iyo hadday noqoto in dawladdaba in in shirkadaha sidii aan ay u wadaagi lahaayeen khadka inuu khadku isgeli karo eh, runtii loo samayn lahaa muxuu yahay qorshihiina dhow iyo kiina fog ka shirkad samteelahaan bulshada aad u dhaafaysaa Eh, bulshada waxaan usoo bandhigaynaa adeegyo fara badan oo aan usoo wadno oo sanadkan gudihiisa insha allah aan usoo bandhigi doono waxaa jira sidoo kale adeegyo cusub oo aanu dhowaan amba bilihii lasoo dhaafay aanu bulshada kusoo kordhino usoo bandhignay Eh, waxaa kamid a adeega idahab adeega idahab waa adeeg casri ah oo qofku isagoo gurigiisa jooga amba xafiiskiisa jooga amba goobtiisa shaqo jooga amba meeshuu doona jooga ku adeegan kara mobilkiisa ku adeegan kara runtii waa arrin qofka ufududaynaysa inuu ka maarmi karo amba mararka qaarkood uu heli karo service isagoo mobilkiisa isticmaalaya u wax badan heli karo xaqiiqatan waxaan waxaan bulshada aan usoo jeedinaynaa inay ka faa'idaystaan adeega idahab
sidoo kale waxaan isna wax ka weydiinay madaxa xidhiidhka dadweynaha shirkadda telesom maxamed axmed cabdi darbo faa'iidada ay teleefanadu u leeyihiin bulshada somalilan horta saad la socoto shirkadda telesom waa shirkadda ugu ballaaran ee leh adeega loo yaqaan jiray samka ama mobileka runtiina markaan eegno taariikh ahaan waktigii aanu soo marnay ama dhibaatadii telefoonadii naga soo gaadhay iyo maanta halkaynu joogno marka la eego maanta waddankii wuxuu noqday qaryad keliya dadkeeniina bulshadeena meel kastay joogtaan isku xor fiican baa la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey in dadkii ay si fudud ay isku heli karaan waxaa la sameeyey in dadkii ay maxaa yeelay adeegyadoodii ay si fudud u heli karaan inay si fiican ummadda meesha doonaan kula xidhiiri karaan inay ku wada xidhiiri karaan runtiina isbedel weyn oo aad odhan karto maanta magaalada marka la yidhaha miigaba aada odhan saa adeega telefoonada si siman bay uga wada jaan qaadeen ha lagu kala duwanaado waxyaabaha dheeriga ah ee lagu isticmaalaya telefoonada ama waxyaabaha u gaarka lagu kala duwan yahay laakiin telefoon ahaan marka la yidhaha baahidii telefoon ee ummaddeena ka haysan jirtay iyo dhibtii ka haysan jirtay iyo safarkii dheeraay meel walba loo geli jiray waxaan odhan karaa shirkadda telesom way dabooshay waanay ku nasteen waanay ku reebeen ummadda somalilan faa'iidada moobiiladu ay leeyihin waxa u dheer imika oo dadka dhiba u keentay dee adeegga la yidhaha sad oo maanta moobiiladeenii ma lacag baa la mariyaa marka qof isagoo jooga miyigii oo geeliisi la jooga ama beertiisi qodanaya ama kalumaysanaya ayuu si fudud qof ehelkiisaa ama qof magaalada jooga wax ugu soo diran karaa odhan dara war neefkaa xoolaa i kaxee ii soo iibi lacagtana waxaa igu soo baaqigana saad igu soo dir marka waxaad odhan kartaa dadkeeni waxay ku wada nool yihiin qol qura ama meel qura ayay wada taagan yihiin marka taana waxaa suuragelisay shirkadda talisom oo runtii faa'iido badan iyo magaca weyn ula ummadda runtiina haddaan ku faa'iintaa dheer ku siiyo shirkaddan waa shirkaddii horreysay ee ummadda somaliland wada yeelato waxaa la yidhaha wada lahaansha ama ama corporationska waa shirkadii wareysa dalka laga hana qaaday haddii aynu eegno wadamada jaarka ah ma laha shirkado kala duwan xagga telefoonada dalkeena waxaa jira shirkado kala duwan sida telesom samtel nishlin marka miyaanay bulshada dhib ku ahayn telefoonada kala duwan ee ay qaadanayaan horta runtii de shirkaduhu isku dhaqaale iyo isku awood maaha wadankana waa lagu soo kala horreeyey oo dee shirkadan imika somalilan shirkadan telesom waa shirkadii ugu horreysay ee la yidhaha waxaa la yidhaha adeega gsmka ama fixed lalin waxaan loo yaqaan waa shirkadii wareysa dalka keentay shirkadii dhaqaal ahaan iyo awood ahaan iyo isgaarsiin ahaan iyo service ahaanba aad bay u kala duwan yihin marka mar hadday sidaa tahay dee ummadii ummadii goor kasta shirkadii ciddii u dana ayuunbay macaamiishii dadweyneyna wax ka iibsanayaan wax ka gadanayaan marna ma isku daydeen inaad wada hadashaan oo aad ka wada hadashaan shirkadiina isgaarsiinta sidii aad iskugu darsan lahaydeen ama aad u midoobi lahaydeen runtii doorta arrinkaa waxaa xusud mudan haddaan ku yar baraarujin lahaa wasaaradda boostada isgaarsiinta ayaa nooa line minister waa communicationka ama ama telefoonada shirkadaas waa isku kaayayedha qorshaana way ku dala jiraan runtiina anagu waan soo dhaweynayna wax kasta oo lagu midaynayo oo shirkadaha lagu dhiirigelinayo ama meel la isugu keenayo shirkadaha kalena sidaan filayo iyaguna way taageersan yihin marka hadda siyaasadii dawladda ayaa ayaa hawshan wada waana hawl dawlad ahaan hawshii dawladda weeyaan in iyadu isku habayso anaguna waanu soo dhaweyna wax kastoo dawladdeeda ka soo baxa ama wax kastoo wasaaradda boose iskaarsiinta wadada la xidhiidha shirkadaha iskaarsiinta kulliba waanu soo dhaweynayna anagu muxuu yahay qorshihiina dhow iyo kiina fog aad bulshada u dhaafi lahayd qorshaha yaga dhawi waxa weeyaan inaan ummadayda meel fiican gaarsiino inaan telefoonno ka casri keenno in adduunka kolba halka la marayo aanu gaarsiino qorshaha yaga fogina waxa weeye in siyaasadda shirkadda telesom ee isgaarsiintu ay noqoto mid geeska afrika hogaamisa ama afrika hogaamisa ama caalamka marka waxaan doonaya in mustaqbalka noqono shirkadaha la majeerta ee dunida ka mida ee ku nool geeska afrika gaar ahaan waddanka somaliland la yidhaha istaraatijiyada foga waa kaa
kaloon isna wax ka weydiinay madaxa howlgalka guud ee shirkadda nishilin cali cabdilaahi wacays waxaananu weydiinay waa maxay faa'iidada ay bulshada u leeyihiin telefoonada gacantu nishilin ahaan berigii hore dunida waxaa jiri jiray landline baa lagu hadli jiray muddo iminka afartan sano laga joogo waxaa isu bedelay waxa la yidhaha mobile wuxuu kaasi fududeeyey qofka oo meel kasta uu jooga ku hadli karo halka landline-ku guriguun dee ama xafiis oo hadduu dabadii uga baxo aanu hadli karin marka arrintaasi bulshadu aada iyo aad bay xiiso badan bay u qabtaa shaqooyin badan buu u qabtaa hadday gudaha tahay iyo hadday dibadda tahayba dee waxa weeye wuxuu fududay hawshii uu qofku qabsan lahaa meel kasta uu joogo shirkadda iyadana gaar ahaan waxa ugu badan waa mobilka shaqadiisu badan tahay taasoo maxmilka aada iyo hawlahooda u fududeeyey ay mar kasta laymankooda sii kordhayaan mobiladoodu iyo macmiilka doonaya haddii aynu eegno wadamada jaarka ah ma laha shirkado kala duwan sida dalkeena ay u leeyihiin shirkado isgaadhsiinta kala duwan ah sida telesom samten nishlin markaa bulshada miyaanay dhib ku ahayn kaararkaasi kala duwan ee ay qaadanayaan waa ku dhib maxmiilsha waayo qofkii imika intaasoo shirkadoodoo jira de waa inuu mid walba telefon goone ka qaataa ama dhulka ha noqdo ama ha noqdo mobile markaa dale dhibaato weyn baa lagu qabaa qofkii waxaa wanaagsanna in qofku uu line keliya isagoo le uu la hadli karo shirkada innaga dhibaatada waxay ka taagan tahay waxa horbilaabay ganacsigii baa horbilaabay oo dalka markii lasoo galay dee ganacsataa markiiba bilaabay oo xoolahoodii geliyey iyadoo waqtigu waqtigan uu ka adkaa nabadgelyadu aanay wanaagsanayn bay xoolaheedii ay ku dhiirid inay geliyaan waktigaa khatarta marka ganacsigii baa ka horreeyey sharcigii ay dowladdu samayn lahayd marka shirkadihii sidaasay dabadna horgeleen waxay sameeyeen isgaarsiin casriya oo maanta aynu majiiran karno oo qiimaheedu aada uga jabanyahy kuwa dunida markaad egtid dalalka jaarkeena bariga africa innaga ugu jaban markaa ma ka wada tashateen inaad isku timaadaan oo aad ka wada hadashaan sidii aad u samayn lahaydeen isku xir telefoonada ah haa waxaa noo wada socda wada tashi oo shirar baa iminka noo socday ilaa muddo bil iyo dhoolaada oo lagaga tashanayo shirkado ka tashanayaan sidii ay isku xirin lahaayeen arrintaasina way noo dhowdhowdahay insha allah waqti wali waxaanu filaynaa arrintaasi inay hirgasho baanu bulshada ugu dadweynaha ugu bishaareyna waa lagu jira hawsheeda waana dhoodhowda hawshiina markaa ma idinkaa ka qaban qaabiyey mise wasaaradda boose iyo isgaarsiinta hawsha idin dhex gasho idinku dhex jirta wasaaradduna way nagu dhex jirtaa laakiin annaga baa gudaha iyada qaban qaabinay wasaaradduna tala ahaan noogu soo jeedisay marka annagaa sida iskugu xidhaynaa iminka waxaa laga shirayaa uun habkii farsamo la iskugu xidhi lahaa habkii wax lagu kala qaadan lahaa waayo shirkadu waxay ku heshiinayaan sicir ay ku kala qaataan waxan oo shirkadii wax badan dee kaga hadashay shirkada kale waa lagu dallaxaya marka habkaasi wasaaradduna waa lagu dhex jirta oo talada iyada noo soo siisay annaguna shirarkaasa imika noo socda oo insha allah waqti dhowbi dhamaanaysa muxuu yahay qorshihiina dhow iyo kiina fog eed odhan lahayd dhegaystayaasha ku dhegaysanaya qorshaha iyagu horta waa qorshe joogtaa sidii aan u fidin lahay shirkadda sidii maxmiisha nuu raali gelin lahayd sidii meelahaananu gaarna u gaari lahayd qorshahaasi mid dhow iyo mid fog buu iskugu jiraa markaa sidii maxmiisha loo raalin gelin lahaa oo loo loogu fududayn lahaa adeega uu shirkadda uga baahan yahay waa mid markasta aanu ku ku jirno
naasir axmed qaalib waxa uu ka mid yahay qurbajoogga somalilan ee ka yimid dalka u k waxaananu weydiinay waa maxay farqiga u dhexeeya teleefanada dibadda iyo kuwa dalkeena somalilan waxaa udhexeeya farqi runtii aada u weyn oo markaad ka eegto dhanka xagga isgaarsiinta ah fududaynta isgaarsiinta xagga u k aan ka imid runtii waa mid aada u sahlan isku xiriirinta shirkadaha kala duwan ee isgaarsiintuna waa mid aada uga sahlan xaggan wadanka somalilan runtii oo runtii aan jirinba isgaarsiin isku xidhan shirkadaha isgaarsiintu oo telefoonka iminka u k aan haysto markaan ku hadlayo shirkad la hadlay shirkad kale u k si yaroo fudud oo aan hawli ku jirin ayaan runtii ula xidhiiri karaa talabaad waxa weeye xagga qiimaha runtii oo iyagu ay gawada saman yihiin runtii qiimo wada go-an ay leeyihiin taasoo had iyo jeer ay fududayso marka ay loo sameeyey hay-ad u gaara oo dabagal ku samaysa had iyo jeer shaqada ay qabtaan isgaarsiintu runtii anigu runtii waxaan halkan u arkaa inaanay hay-adda isgaarsiinta somalilan runtii aanay awood badan oo ay ku dabagasho aanay lahayn iyadoo runtii in aanay jirin hay-ad u gaaro oo madax banaan oo dabagalka leh runtii taas oo farqiga labada ay udhexaysa taasoo kale ay masal ku samayn karaysa maogta markaa shirkada shirkadaheenan somalilan ee isgaarsiinta iyo shirkadaasi sababahaasay ku kala duwan yihiin qaabsaba si kala duwan yihiin oo ama garanaysa horta isku xidhnaashaha shirkadaha xaggaasi oo fudud tahay xaggiina Soomaaliland intii wax isku xidhnaashay ma jiraan oo hadda shirkadaha haysta telefoonka iyo baad ku hadli kartaa ee kala kulma hadli kartid taas waa mid kamid kala duwan insha Allah labada system ay ama labada shirkad shirku soo shaqeeyaan ta kale waxa weeye xaggan kale ee marka loo eego sicirka ama qiimaha ku hadalada telefoonada hadday noqoto meel dhul xisaabinayo iyo hadday noqoto waxti contract la yidhaahdo oo muddadiiba aad ku bixinayso waxa laga sheekada walba in waddankeena Soomaaliland ay goonideeda u xisaabtato xisaabta u samaysato halka UK hay'ad u gaar ah oo dabagal ku samayso oo yacni qiimo standard oo go'an ay ku bixiyaan runtii maxaa faa'iido aad kala kulantay shirkadaha dalkeena Soomaaliland markii aad waxa runtii faa'iido ay leeyihiin runtii waxayna lahaan jirin inoo keenan runtii oo imika dhowr iyo tobankii sano u dambeeyey ama labaatan iyo sano u dambeeyey isfududaynta isgaarsiinta xagga telefoonada markii hore way fududaayeen waxay kusoo xigsiiyeen markii dambena xaggii mobilada runtii in badan waxay kusoo xigsiiyeen xaggii internetada iyo isgaarsiinta marka hawlfuday fara badan oo casriya ayay kusoo kordhiyeen wadankii oo faa'iido badan lagu qabi karo lagana helay runtii taas oo tagoorse ay tahay xag aqoomeed way fududaynaysaa oo hadday noqoto internetka hadday noqoto iyo iyo social iyo social mediahas kontaaka laga sameeyo ama xiriirka la sameynaya dhalinyarada iyo bulshada runtii aad fududay ba u samaysa runtii
maxaa caqabad ah ee ka hor yimiday markii aad timiday dalka xagga telefoonada sida shirkadaha kala duwan ee dalka
caqabadda ugu weyn horta waxa weeye dee markaan shirkad aan telefoonkeeda isticmaalayo waxaan la hadli karaa un shirkadda ciddii telefoonkeeda haysata runtii marka waxay kugu noqonaysaa haddii aad dadka bulshada dhexdeeda xiriirka la leedahay ay telefoona kala duwan kala sitaan ama shirkada duwan kala xiriir yihiin inaad qoloba shirkada kaarkooda iyo lambarkooda kasoo qaadato taasoo runtii caqabad ku yar noqonaysa oo laga yaabo in laba saddex shirkadood oo kala duwan ama afar hadday noqdaanba adiga bay noqoto inay kugu kalimaysaa inaad kaarkeeda qaadato anuu keliya mahay waa mujtamaca dee soomaaliya o dhan dee dhibaatada ka haysata iskaashiinta runtii marka xaggaa laga eego
maxaad u soo jeedin lahayd ee fikir ah shirkadaha isgaarsiinta ma inay sidan kusii wadaan mise inay isbedel keenaan
horta waxaan tala waxaan usoo jeedin lahaa laba talaan soo jeedin lahaa mid waa mid ku socota xagga shirkadaha isgaarsiinta runtii taas oo ah inde inay marka hore horta gamidoobaan xagga xidhiirhka oo muhiim ah taas oo waxaa u fududaynaysa dadka dhammaanba inay xiriirka fududaado hadday noqoto telefono iyo hadday noqoto social media sida internetka iyo muxuaha sistemada lagu wada shaqeeyo dhan ta kale waxaan usoo jeedin lahaa runtii social mediaha imka aad loo isticmaalo waddankeena waxaa ugu badan dee imka internetka aad bay noogu soo batay oo dee cafe internet fara badan baa magaalada ka furan dhalinyaro badan aad bay u isticmaashaa runtii waxyaala badan waa sanaba ka isticmaala hadday xiriir noqoto dhexgalkooda gudahooda iyo hadday kala noqoto sifaayo kaloo aan wanaagsan runtiina way soo dhexgeli kartaa taas oo aan runtii leeyahay waxay ku wanaagsan tahay in ay hay-adahan isgaarsiintu ay dabagal ku sameeyaan social mediahooda oo wixii bulshada u xun hadday noqoto xag ma garanaysaa mujtamac iyo xag shaksiba ay ka hor istaagaan oo ka xanibaan wixii arrimahaas oo kale ah runtii waana arrin aada loogu baahan yahay taasoo doorka ciyaari karaysa ma garanaysaa dhaqanka adkeyntiisa iyo dhaqan xumada ina soo gelaysa oo ina ka hor joogsanayso runtii
waxaan isna wax ka weydiinay mid ka mid ah dhallinyarada somalilan axmed maxamed yuusuf oo ka warramay faa'iidada telefoonada gacanta u leeyihiin bulshada somalilan dhib iyo dheer labadoodu leeyahay laakiin almuhim waxa aan anugu qabaa in ay dhibaatada iyo dhibaato darrada mobilku leeyahy inay ka badan tahay boqol kiiba sagaashan faa'iidada uu mobilku leeyahy mobilada gacanta telefoonada kala duwan ee isgaarsiinta sideed u aragtaa horta waxa aan u arkaa telefoonada kala duwan ee isgaarsiimaha dalkeena ka jira waa telefoonno aada u fara badan oo isgaarsiimo waxay kala leeyihiin kooxebo ay meel joogto marka caalamka loo fiiriyo caalamku keliya ta isgaarsiin keliya ayuu leeyahay anigoo markaad ku boorinayo shirkadaheena waddanka ka dhisan inay midnimo ay muujiyaan oo ay meel keliya iskugu yimaadaan waayo mahmaha soomaaliyeed waxay manay odhan jirtay gacmo wadajir bay wax ku qabtaan marka tii haddiiba aynu ka dhabaynayno waxa aan odhan lahay shirkadaheenu inay midnimo muujiyaan waa qurux badan maxaad usoo jeedin lahayd shirkadaha iyo bulshada waxa aan usoo jeedin lahaa shirkadaha horta shirkaduhu dadkan waa dadkoodii in ay u turaan oo ay ku xisaabtamaan jeebkooga ay bini aadankan haystaan qof waliba sibuu jeebkiisu gooni u yahay bulshadana waxaan ku boorin lahay in telefoonada gacanta horta waa muhiim oo dhulka ilaahu dadkeeni hore soomaalideeni hore amunay waxay ku ducaysan jirtay ilaahu dhulka taaka taaka nooga marka waxaan u malaynaya inaynu nasiib u yeelno imika inuu ilaahay dhulkii taaka taaka inooga dhigo telefoonkiiba qofka washington jooga aad adoo hargeysa jooga aad la hadlaysaa waana waxa ilaahay loogu mahadnaqo ayaan leeyahay dhulkiiba taaka taa ku noqday bulshadana markaa waxaan usoo jeedin lahaa inay telefoonada gacanta ay sidii ugu habboon ee u isticmaali la yidhi inay u isticmaalaan guntiiyo gebagabadii waxaan waraysi la yeelanay agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta faysal cali sheekh waxaanan wax ka weydiinay mas-uuliyadda ka saaran shirkadaha isgaadhsiinta ah ee somalilan wasaaradda boosta iyo isgaadhsiintu waa wasaaradda runtii qarankan ugu xil saaran arrimaha telecommunicationka ama war isgaadhsiinta iyo iyo boosaha waxaa dalkeena runtii ka jira shirkado fara badan oo runtii wax badan kasoo qabtay horumarka iyo dhinaca casriyeynta qalabka isgaadhsiinta dalkan oo aynu runtii kaga horeyno dalal fara badan oo maanta mandaqada ama geeska africa oo aynu ku naalno waxaa runtii ay wax badan ka qabteen dhibaato fara badan oo dalka ka jirtay oo dhinaca isgaadhsiin la-aantu maanta shaqooyin fara badan ama hawlo fara badan ama xidhiir fara badan dee foonyo yar baa warar waqtiyada qaar ooli jiray oo kolkaan ama reporti la samaynayo ama cid aad la hadlayso ama fariin aad dirayso foonyo yar oo marna dhacaya marna ayaa runtii maantana miyi iyo magaalaba waxaad moodaa dalkeenii in in ay ay warskaarsiintii si wanaagsan ay u gaadhay in badan oo kamid a sidoo kalena ay gaadhay muxuu ahaa technologiyadii internetkii iyo qaababkii oo dhami runtii oo wax badan ka taraya dhinaca horumarka tacliinta aqoonta wax kasta runtii wax ka taraya inay aada iyo aada u faaftay waxaad moodaa runtii hal dhibaato inay inaga haysato arrintaasi oo ah isku xidh la-aan dhinaca shirkadaha dunida hay-adaha ayaa ka horreeyey hay-adaha dawliga ah ayaa ka horreeyey samaysankoodu shirkadaha waxaana ku bilaabatay runtii iyaga oo systemkii iyo nidaamkii uu u wada xidhan yahay bay shirkaduhu bilaabaan mid walbana taasunbay khadka ugu soo xidhmaysay laakiin innaga waxaad moodaa in farqi uu u dhexeeyo oo ay kala koreen ama kala horreeyeen taabagalnimadii way magacooneyd wasaaraddii oo way jirtay laakiin taabagalnimadii shirkadaha iyo iyo iyo iyo wasaaraddii runtii ku shaqada lahayd maanta waxaa jira shirkado dhowra oo runtii waaweyn oo dalkana runtii qiimo ugu fadhiyo kamid tahay telecom kamid tahay somtel kamid tahay somcable kamid yahay nation league kamid yahay african online ay kamid yihiin oo runtii dhammaantood dee isticmaalo intooda badani telefono mobilo internet waxaasoo dhan runtii wada leh laakiin problemka ugu weyn ama dhibaatada ugu weyna haysataa ay tahay isku xidh la-aan ka haysata bulshada reer somaliland oo qofkii ay ku kalifto inuu laba ama saddex mobil dadka qaarkood inay qaataan taasoo ah kharash ama dhaqaale dalkeenii ka burburaya runtii waxaynu u baahannahay in dalku dadku isticmaali karo hal mobil uuna la hadli karo dhammaan shirkadaha oo dhan si fudud ka nation league ugu jirto ka telesom ugu jirto ka somtel ugu jirto mid walba inuu si dhib yar african online ugu jirto inuu si dhib yar ula hadli karo marka runtii in arrintaasi dadaal horena waa loo galay inkastoonay ku dhamaystirmin intii runtii aan wasaaraddan joognayn hawshaa runtii aada iyo aad baan u tixgelinay baahida badan ee dalka ka jirta arrintan kusaabsan markii aan wasaaradda hawlaheedii dhammaystirnay dhismaheedii qaabkeedii iyo structurekeedii kolkii aan dhammaystirnay hawsha ugu muhiimsana imika aanu ku hawlanahay iyada ayaa noo kow ah priority noo ah waanu u yeernay dhammaan shirkadaha warskaasiinta oo dhan halkan aanu kula kulanay ma wasaaradda oo dhan wasiirku ka mid yahay runtii waananu kala hadalnay dhibaatadaasi inay dalka iyo dadkaba runtii ay haysato ay lagama maarmaan tahay in la sameeyo oo la isku xidhmo laba qaab baanu markaas soo bandhignay oo ah inay kala doortaan inay iyagu si brivada oo xor ah ay iskugu xidhmaan iyo inay dawladdu gacanta saarto runtii oo ay iyadu isku xidho runtii labadaa tallaabo ayaanu ka codsanay inay soo kala doortaan shirkaduhu labadii tallaabo runtii way shireen way soo kala doorteen waxayna qaateen inay shirkaduhu iyagu isku xidhmaan oo iyagu ay iyagoo privada ay isku xidhmaan heshiiskii ay soo saxeexeenan runtii waa ka ay hor yaalla oo ay ku wada seexan yihiin madaxdii sare ee dhammaan shirkadaha oo dhami ay ku wada seexan yihiin imika waxaa noo qorshaysan waktigii la gudagelayey iyo qaababkii farsamo iyo sidii lacagta loo kala helayey oo problemka u badan in la xalilo ay tahay kaasaa imika gacanta lagu haya waxaananu rajaynaynaa insha allahu kariim inay noo soo gabogabowdo oo arrintaasi ay dhammaato haddii ay dhammaan weydana runtii anagu diyaar waxaanuu nahay wasaaradahan inaanu isku xidhno oonu diyaar garayno hawsha labaaden runtii arrimaha ku saabsan ee aanu ku hawlanahay imika waxa weeye waa dhinacii dakli ururinta cashuuraha ee shirkadaha sidii loo ogaan lahaa minitiska iyo waxyaabaha ay isticmaalaan iminka miqyaas ayaa lagu ayaa lagaga qaadaa wasaaradda maaliyaddu runtii cashuurta ku qaada waxaynu u baahan nahay inaynu helno qalab lagu controli karo oynu ku hubin karno minitiska dee publica loo cashuurayo cagtoodii unbaa dee la cashuuraya oo dawladuna waxa ay ku dhisan tahay ama nabadgelyada ama amnigeena waxaynu ku soconnaana runtii waa cashuurta markaa si taa loo xoojiyo oo looga baxo muhmalka iyo dooda ah intan maan cashuurtaydu intan maaha way ka yar tahay oo mar walba dee eedaasi ay dawladuna filato inaanay wax badan ka qaadin iyaguna ay tirsadaan in wax laga qaado in arrintaasi ay soo gabagabowdo oonu iminka dadaalkeedii ku jirno sidii loo keeni lahaa qalab casri ah oo la shaqayn kara shirkadaha minitiska oo dhan aynu ku controli karno hawadeennana aynu runtii aynu ku ilaalin karno keliya un cashuurta maaha hawadeenna oo dhan baynu ku controlina hadday diyaaradaha tahay iyo hadday tahay maganaysa communicationka oo dhan haddii ay tahay arrintaasina runtii gacantaanu ku haynaa waxaanu jecelnahay inay inay inay inay soo gabagabowdo haddii ilahay yidhaahdo markaa runtii labadaa howloodba way isku kaayo barbar socdaan isku xidhkaasna waxaanu rajaynaynaa inuu dhaqso nooga dhamaado waayo shirarkii way socdaan intaasoo shir baanu imika shirar badan baan runtii gallay wiiga soo socdana way dhacayaan waxaanu rajaynaynaa inaan waktiga kama dambaysta lagu dhawaaqi doono haddii ilaahay yidhaahdo
haddaba waxaa dhowaan la rajaynayaa inay isku xidhmaan isgaadhsiinta teleefanada dalku iyadoo ay hawshaasi ku guda jirto wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiintu
barnaamijkan gaarka oo idinku talagashay shabakada qurba joog ayaan intaasi kusoo khatimi doonaa waanu yuus maxamed ah iyo munay ibraahim dhakhtar oo idin leh ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
isago